xuska maalinta saxaafadda somalilan oo ay soo qabanqaabeen ururka suxufiyiinta somalilan ee solja ayay ka qayb galeen mas-uuliyiinka kala socotay saxaafadda xisbiyada xukuumadda garsoorka iyo qaybaha kale ee golayaasha gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda ee somalilan aadam xaaji cali oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in aan la xidhi karin qof suxufiya haddii aan lagu haynin dembi uu faraha kula jiro sidau sharciga dalku qabo saxaafaddu maadaamaay shayga ugu badanee ay samaysaa ay tahay infringement ama dhibaato ay soo gaadhsiisa dadka halkii saxafigiina la xidhi lahaa inta maxkamadaha waalan laga soo dalbado mihnaddii saxaafaddana la qufuli lahaa waxaanu samaynay strategy cusub oo sharcigii inoo jiray oo ah in la dacweeyey cidda infringementka ah ama dhibaatada aad qabanaysaa inay dacweeyaan dacwad ku furaan saxafiga iyo mihnaddana fursad loo siiya inay isdifaacaan dabadeedna hadhow loo dhaafo garsoorku inuu wax ku helo ama ku waayo gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay oo kale inay wadaan qorshe lagu tababarayo garsoorayaal qaada dacwadda suxufiyiinta waxaanu soo jeediyey in la helo guddi loola tago dacwadaha ka dhankaa saxaafadda ka hor intaan maxkamadda la soo gelin waxa kaloo elementkaa la socdana waanu samaynay garsoorayaasha iyo xeeraaliyaasha in lagu tababaro iyaga laftigooda dacwadaha la xidhiidha saxaafadda ama dacwadaha la xidhiidha human right siday u handhalgareeyaan geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isna xuskani ka hadlay ayaa sheegay in madaxbannaanida saxaafadda ay tahay astaanta somalilan ee lagu majeerto hase haatee wuxuu soo jeediyey in saxaafadda iyo xukuumadduba ay dhowraan madaxbannaanida saxaafadda saxaafadda somalilan erey quluma odhanayaayoo in la ilaaliyo madaxbannaanideeda waa waajib iyaguna in dhaqanka iyo anshaxa iyo wararka ay qorayaan ay sugaan iyagana waa ku waajib waxaan rajaynayaa duruufo badan bay ku jiraan saa la sheegay saxaafadda somalilan waxaan u rajaynaynaa duruufaha inay u adkaystaan gudoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa sheegay in muddadii ay hoggaanka hayeen ay ka sheeqeeyeen dacwadaha ka dhankaa saxaafadda lagu xaliyo nidaam isfaham iyadoon saxaafadda iyo suxufiga toona la xidhin waxaanu sheegayna jiraan ilaa labaatan dacwadood oo ay ku dhammeeyeen hab sharciga waafaqsan iyagoo la kaashanaya garsoorka wasiirka warfaafinta cabdilaahi maxamed daahir cukuse musharaxa madaxweynaha xisbiga cod jamaal cali xuseen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan qaybaha bulshada ayaa iyana halkaasi ka hadlay waxaanay hambali guud ahaan u jeediyeen saxaafadda somalilan xuska maalinta saxaafadda somalilan sagaalka noofembar oo sannad walba la xuso ayaa lagu beegay maalintii uu dhintay allah u naxariistay maxamuud cabdishide oo ka mid ahaa aasaasayaashii saxaafadda xoorta ee somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa